yaal axkaamtii salaadu ay lahayd waxaynu ku dhex jirnay arkaanta ama tiirarka salaadu ay leedahay ayaynu ka hadlaynay markaa waxaynu ka soo hadallay ruknigii ugu horreeyey oo niyada ahaa ruknigii labaad oo xidhashada ahaa takbiiratulixraamka rukniga saddexaad oo ah istaagga qofkii karayey iyo akhrintii faatixada halkaa ayaynu ka sii wadaynaa rukniga xiga ee tiirarka salaadu ay leedahay intaa xigaa waxa weeye rukniga la ydhaha rukuucda oo ah qofku markii uu taagnaa ee uu faatixadii dhammeeyey inuu soo hoobto oo u rukuuco waana wax la ysku waafaqsan yahay inuu farad yahay arkaanta faraa'idda salaadana ka mid a ilaahay baa aayad qur-aanna ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu kuwa aliya nebi rumeeyeyow rukuuca oo sujuuda rukuuc markaa waxa ay ku xaqiiqoobaysaa ama rukuuc la odhanayaa marka uu qofkii soo hoobto ee ay labadiisa gacmood jilbaha gaadhaan waa qofkii weliba awood u leh inay halkaa u gaadhaan waxa lagama maarmaan ah qofku markaa uu soo hoobto ee uu rukuuco ee uu saaro gacmihiisa uu jilbaha saaro inuu ku xasilaabaa lagama maarmaan ah oo aanu isla markaba ka boodine waa inuu rukuucdaa muddo rukuucsanaadaa maxaa yeelay xadiis nin salaada xumeeyey oo rasuulku sala allahu alay slam xadiidka u sheegayey salaada ugu sheegayey ayaa wuxuu ihi uma arkac xataa tatma'ina raakica rukuuc buu yidhi ilaa yood xasisho oo aada rukuucda ku xasisho xadiid kale rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi aswa'u nnaasi sariqa dadka waxa ugu tuuga xun alladii yasriqu min salaatihi qofka salaadiisa xadaya ee salaadiisa tuugada ku samaynaya ayaa tuug ugu xun baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi asxaabtii rasuulku way weydiiyeenoo waxaa dhaheen yaa rasuul allah wa kayfa yasriqu min salaatihi qofku sidee buu salaadiisa u xadayaa rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi laa yutimu rukuucahaa walaa sujuudaha ma dhammaystirayo rukuucdii iyo sujuuddii salaadu ay lahayd amaa dhabarkiisa ma fidinayo marka uu rukuucsan yahay iyo sujuudsan yahay ayaa xadiid kalena ahaa taasi waxay noqonaysaa markaa uu dhammaystiri waayo rukuucdii iyo sujuuddii ay salaadu lahayd qof salaadiisii xaday ayay noqonaysaa ama shaxaaday markaa waxaa loo baahan yahay walaalayaal qofku inuu si wanaagsan u rukuuco waxaa la doonayaa inuu qofku gacmaha jilbaha saaro madaxana aanu koru taagin hoosna aanu u foorarsanin ee sidaa uu isu dhiibiyo oo xataa haddii biyo lagaga shubo dhabarka ama wax dusha laga saaro aanay dhinacna uga dhacaynin sidaas ayay noqonaysaa rukuucda dhammayska tirani rugniga xigaa wuxuu noqonayaa alrafcu min alrukuuc inuu qofku ka tooso rukuucdii isla markaa qumaatina isu taago qumaatina isu taago rasuulku sala allahu calayh wasalam iyadoo la sifaynayo siduu u tukan jiray waxa uu ahaa markuu madaxa rukuucda kor uga soo qaado qumaati ayuu isu taagi jiray xataa yacuudu kul xataa yacuuda kullu faqaarin ilaa makaani kullu faqaarin ilaa lafaha dhabarka oo dhammi mid waliba halkeedii ay ku noqoto muu sujuudi jirin xadiis saxiixa rasuulka sala alla alay sl waxaa laga wariyey wuxuu ahaa marka uu madaxa rukuucda ka soo kor yeelo muu sujuudi jirin ilaa yuusiqu maatiya isu taago ninuu rasuulku sala allahu alay slam la hadlayeyna wuxuu ku yidhi humma arfac xataa tactadila qaa'ima madaxa rukuucdii kor uga soo qaad ilaa aad si qumaatiya isu taagto xadiid kalena rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ku uhi laa yanduru allahu ilaa salaati rajulin ilaahay ma eegayo nin ama ruux salaadii aan toosinaynin dhabarkiisa rukuucda iyo sujuudda dhexdooda markaa walaalayaal waxaana la doonayaa inuu ku xasilo qumaati isu taago rugniga labada rugni ee rukuucda iyo ka toosidda iyo mid kasta iyadoo loo doonaya in lagu xasilo khalad fara badan bay dadkeennu ka galaan marka waxa lagama maarmaana in aada looga digtoonaado oo qofku marka uu rukuuco waa inuu ku xasilaa oo ay kala soocmaan dhaqdhaqaaqiisii uu markaa rukuucda xaggeeda u soo dhaqaaqay iyo ka dambe ee toosiddu waa inay kala soocmaan marka uu rukuucda ka toosana waa inuu qumaatii isu taagaayo halkaana uu ku xasilaa innaga iminka dadkeenna in badan oo tukanaysa markaad eegto intay sidaa markaba inta ay madaxa soo foororiyaan ayaa ayagoon xasilin isla markiiba haddana dib u noqonayaan noqodkaa lafdiisa ayagoon saani isu taagin bay haddana sujuudayaan markaa taa salaadu walaalayaal salaada noocaa loo tukado waxba kama jiraan markaa waa in la kala saaraa meesha xasiloonida leh waa in lagu xasilaa oo qumaati walaalayaal aynu u tukanaa nin baa jiray lay ay culimmadu u bixiyeen musii'u salaati ninkii salaadiisa xumaynayey rasuulka sala allahu alay slam agtiisa ayuu ku tukaday dabeedna intuu ka baxay salaaddii buu rasuulka salaamay rasuulku salaamtii intuu ka qaaday buu ihi irjic fasalli fa innaka lam tusalli warniyow noqo oo salaaddii soo tukan waxba maa tukanine ninkii salaaddii buu ku noqday waa tukaday rasuulkii buu u yimi markuu salaaddii ka baxo waa salaama rasuulkii mar labaad wuxuu ku yihi irjic fasalli fa innaka lam tusalli warniyow dib salaaddii ugu noqo waxba maa tukanine haddana waa ku noqday sidiisi leeg markuu ka baxay buu rasuulkii salaamay wuxuu ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli warniyow tuko waxba maa tukanine ninkaa riwaayaadka qaar waxay sheegayaan inuu salaadda ku degdegayey oo aanay salaaddiisu xasilooni lahayn oonu rukuucda ku xasilaynin oo ka toosidda aanu ku xasilaynin oo sujuudda aanu ku xasilaynin markii xasilooni la-aan salaaddiisii ay noqotay rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi waxba maa tukanin xataa ma odhanin rasuulku maad hagaajinin ee wuxuu idhi waxba maa tukanin markaa walaalayaal si aanay salaaddeennu u noqonin taa nebi maxamed uu ninkaa ku yihi waxba maa tukanin oo kale waa inaynu rukuucda ku xasilaa waa inaynu ka toosideeda ku xasilaa oo aynu ilaalinaa ee inta saasu loo foorsado aan markaba laga noqonin haddana aan la sujuudin sidoodba cid ka gabanayso rugniga kaaxigaa wuxuu noqonayaa assujuud waa sujuud dee ilaahay baa wasjudu yidhi sujuuda oo sujuudayna faray xadiidka ninkaa salaaddiisa xumaynayana markuu u sheegayey suma asjud xataa tatma'ina saajida wuxuu rasuulku yidhi sujuud ilaa sujuuddaa aad ku xasisho isla markaana wuxuu yidhi madaxaagana kor uga soo qaado fadhiga ku xasil dabeetana mar labaad sujuud sujuuddaana ku xasil markaas saddex rugni baa halkaa isku hoos jira mid weyna waa sujuudda hore oo lagama maarmaana inaad ku xasisho iyo ka toosiddaa sujuudda aad ka soo toosayseed fadhiisanayso oo ayana lagama maarmaana inaad ku xasisho iyo sujuudda labaad oo iyaduna lagama maarmaana inaad ku xasisho xasiloonina waxa ugu yar waa intaa lagu kala sooci karo dhaqdhaqaaqaagii hore iyo ka dambe waa inay kala go-aan oo dhaqdhaqaaqaaga dambeed samayn doonta iyo kii hore waa inay xasilooni u dhaxaysaa intaas ayaa ugu yar halkeebaa laga sujuudaa waxaa laga sujuudaa toddoba xubnood wejiga iyo labadaa gacmood labada jilib iyo labadaa gomadood farahooda qadamaankaa toddobadaas ayaa laga sujuudaa xadiid ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi umirtu an asjuda calaa sabcati acdum waxa lay faray inaan ka sujuudo toddoba xubnood markaa wejiga buu yidhi wuxuu ishaaray uu farta ku fiiqay sanka labada gacmood labada jilib iyo atraaf alqadamayn labadaa gomadood arafyadooda iyo farahoodaas weeye inta laga sujuudaya waxaa kaloo lay faray inaanan tima iyo maro toona aanan laabin oo haddii markaa masalan qofku maro uu huwan yahay ama cumaamadi ay u saaran tahay oo soo dha inaan waxba laabin hadduu masalan timo dheer leeyahay oo ay soo dhacaan inaan waxba aanu ku mashquulin qofku timahaas iyo marada celcelinteedaa inaanu ku mashquuline inuu si caadi ah usjudaa baa la doonayaa waxaa rasuulka sala allahu alay slam laga wariyey marka uu sujuudo waxa uu qabadsiin jiray sankiisa iyo wejigiisa dhulka ayuu qabadsiin jiray markaa sidaas ayaa la doonayaa walaalayaal toddobadaa xubnood in looga sujuudo waxa dhacda mararka qaarkood in dadka qaar ay halkaa foodda dhulka dhigaan oy sanka ay ka qaadaan ama inay halkaa sanka oo ay wejigan hore ka qaadaan looma baahnay waxaa la doonayaa sanka iyo wejiga labadaba in la wada dhigo haddii qofku uu halkaa foodda un dhigo oo aanu sanka dhulka gaadhsiininna culimmadu in badani waxay ku tegeen inaanay u gudaynin oo sujuuddaasi aanay jirin ilaa uu wejiga qumaati dhulka u wada dhigo culimada qaarna waa u gudaysaa bay yidhahdeen waxaa kaloo dhacdaa dadka qaarkood inay cagahaa iska laabtaan ama isdul saaraanoo midna dhulka ay dhigaan midna ay iyada dul saaraan taana looma baahno walaalayaal waxaa la doonayaa labadaa farayowgaa luguhu inay saa dhulka u saarnaadaan baa la doonayaa dhulka inay saarnaadaan weliba in dhabarkaa loo rogana maahee waa in baabacadaa loo dhigaa ciddii awood u lahayd markaa walaalayaal sujuuddaasna in sidaa loo sujuudo oo lagu xasilo baa la doonayaa in sidoo ama dee ay meeshii kuu kulushahay ama dee waxba ay kaa qaneen intaad saasuun tila inaad kala soo noqoto lama ogole waa inaad qumaati ugu sujuuddaa waxaa intaa arkaanta ku xiga waa fadhiga dambe iyo ataxiyaadka la akhrinayo dhexdiisa in qofku hadday salaadu laba ragcadood ahayd markuu labada ragcadood soo dhammaysto haddii ay dhowr ragcadood ahayd markuu ragcadahaasoo dhan soo dhammaysto inuu fadhiisto isla markaana atixiyaadsado maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay slam ninkaa salaada xumaynayey ee uu berayey wuxuu lahaa markaad madaxaaga kor uga soo qaaddo sujuudda ugu dambaysa ee aad fadhiisato intii atixiyaadkeeda atixiyaadsato faqad tamat salaatuka salaadaadii way dhammaystirantay ayaa rasuulku sala allahu alay slam yidhi haddaba atixiyaadka rasuulka sala allahu alay slam dhowr siiqo ayaa ka sugnaaday oo laga wariyaa waxaa la isku waafaqsan yahay inay ugu saxiixsan yihiin siiqooyinka ka soo arooray atixiyaadka loo yaqaano atixiyaadka ibnu mascuud ama tashahud ibnu mascuud waxaa laga wariyey inuu yidhi waxaanu ahayn markaan rasuulka salaada la fadhiisanno ayaanu odhan jirnay buu ihi berigii hore assalaamu cala allahi qabla cibaadi salaami allo korkiisa ha ahaata addoommadiisa ka hor assalaamu calaa fulaan wa fulaan hebel iyo hebel salaami korkooda ha ahaata baanu odhan jirnay dabeedna rasuulka ayaa wuxuu yidhi ha odhannina assalaamu cala allah maxaa yeelay ilaahay isaga ayaa salaama laakiin marka uu midkiin u fadhiisto ha yidhaahdo altaxiyaatu lilah waasalawaatu waaطayibaat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين sida ha yidhaahda buuri marka atixyaadka intaa ka kooban oo laga warinaya cabdillaahi bni mascuud oo ah ataxiyaatu lilah wاsalawaatu wاطayibaat asalaamu calayka ayuha الnabiy waraxmat اllahi wbarakaatu asalaamu calayna wacalى cibaadi اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh sidaa ha yidhaahda buu yidhi dabeetana markuu intaa yidhaahdo isagu ducada wixii la yaabgeliya isagoo ha ku ducayso oo wixii ducaana isagu ha raacsado marka atixiyaadka ibnu mascuud waa atixiyaadka ugu saxiixsan een laysku khilaafin waxaa jira ilayn inaad ogaataa waa lagama maarmaan oo aanad la yaabin dee haddii ilmahaagii iskuulka loogu soo dhigo ama adigiiba nin ku atixiyaadsanaya aada maqasho waa inaanad la yaabin waxaa jira atixiyaadka ibnu cabbaas baa jira oo markaa madhabka shaaficina uu qaatay oo ka macruufka aha aynu naqaano ah ataxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يعني كان وحا ليدا وتشهد كابن عباس با ليدا mid kalaa jira oo isagana uu imaamu maalik oo kala qaatay baa jira oo isaguna oo noqonaya altaxiyaatu lilah azaakiyaatu lilah alطayibaatu wasalawaatu lilah oo inta dambe ay iska waafaqsan yihiin laakiin ka ugu asaxsani ee rasuulka sala allahu alay wasalam ka sugnaaday waxa weeye kaa ibnu mascuud ee aynu horraysiinay weeyaan markaa waa in saa loo fahmaa waxa markaas walaalayaal ay culimmada qaarkood ku daraan sida madhabka shaafici oo kale ay ka dhigaan arkaanta inuu ka mid yahay yacni salliga rasuulka sala allahu alay wasalam in lagu salliyo ataxiyaadkaa dambe madhabka imaamu shaafici iyo culimo fara badani waxay ku daraan arkaanta salaada inuu ka mid yahay in nabiga lagu salliyo sala allahu alay wasalam culimada intooda kalena waa sunna bay leeyihiin oo qofku haddii uu ka tago salaadiisii waxba noqon mayso waxa markaa uu qofku intaa dhammeeye arkaantii waxa soo raacaya waxa weeye waa salaamo naqsigii maxaa yeele rasuulku sala la alay sl wuxu uhi miftaaxu salaa aطahuur wa taxriimuhaa atakbiir wa taxliiluha atasliim salaada furaheedu waa tahaaro qaadashada waxaan kaa xaaraantinimaynaya wixii kuu xalaasha ahaana waa allaahu akbarta waxa kuu xalaalaynaya markaa salaadii aad dee kaga baxayso ee wixii allaahu akbartu ay kaa xaaraantinimaysay kuu xalaalaynaya ee caadiga ayay kugu celinayaana waa salaamo naqsiga intaa aanad salaamo naqsanin yacni waxaa tahay qof salaadii weli ku jira ayaa tahay markaa sida rasuulka sala allahu alay slam ka sugnaatay wayl ibnu jurci xadiis laga warinayo rasuulka ilaahay baan la tukaday buu yidhi dabeedna xagga midig wuxuu u salaamo naqsan jiray assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu buu odhan jiro xaggaa midig ayuusaa weegi jiray dhinaca bidixna wuxuu odhan jiray assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ayuu dhinacaana u eegi jiray marka waxay u badan yihiin culimmadu inay ta midiguni tahay arkaanta ee ta bidix ay sunno tahay laakiin xadiidka rasuulka sala allahu alay slam marka loo eego yacni rasuulka sunnihiisu wuxuu ahaa labada dhinacba inuu u salaamo naqsan jiray oo uu odhan jiray assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu haddii aynu intaa ku dhaafno walaalayaal arkaantii ay salaadu lahayd waxaynu wax yar oo guudmar ah aynu ka samaynaynaa iyadana bal sunnayaasha ay salaadu leedahay waayo salaadda haddii intaa faradka un lagu gaabsado dee wax badan oo fadiilo ah baa kaa tegaya ama ku dhaafaya markaa sunnayaasheediina waxoogay baynu ka raacinaynaa innagoo ka soo bilaabayna halkii arkaantaba aynu ka bilownay ugu horayn dee waxa ugu horreeyey niyada marka laga yimaado takbiiratulxraamkaa ugu horreeyey marka waxaa sunnayaasha ka mid a qofku marka uu xidhanayo inuu rafculiyadayn sameeyo gacmihiisa uu kor u qaado gacmahana wuxuu kor u qaadayaa garbaha ayuu la simayaa oo wuxuu suulashiisaana gaadhsiinayaa halkaa dacalaha dhagaha ayuu gaadhsiinayaa maxaa yeelay rasuulka sala allahu alay wasalam waxaa laga wariyey inuu markaa uu takbiiratulixraamka la imanayo ee uu salaada xidhanayo inuu gacmaha kor u qaadi jiray oo wa atraafdaa faruhu ay leeyihiin uu dhegaha la simi jiray labadaa baabacana garbaha ayuu la simi jiray labadaa suulna halkaa hoose ee dacalaha dhegihii hoostooda ayuu gaadhsiin jiray waana marka uu dee xidhanayo ayuu saa samaynayaa halkaasoo keliya un maaha meelaha gacmaha kor loo qaadaa marka uu rukuucayana sidaas si leeg ayuu odhanayaa marka uu rukuucda ka toosana ayadana gacmaha koruqaadkaas ayuu ku samaynayaa marka uu ragcadda saddexaad usii kacayo na markuu ragcadaa usii kacayana ayadana koruqaadkaas ayuu samaynayaa afartaa meelood baa gacmaha markaa kor loo qaadaa marka la tukanayo waxaa ka mid a ee sunnayaasha salaadu ay leedahay inuu qofkii gacantiisa midig gacantiisa bidix dul dhigo gacanta midig buu gacanta bidix dul dhigaya dabeetana wuxuu dhigayaa sida rasuulka sala alla alay slam ka sugnaatay halkaa laabta ayuu dul dhigayaa cala sadr waa rasuulka sala allahu alay wasalam sida laga wariyey inuu gacanta midig markaa gacanta bidix intuu dul dhigo dabeetana halkaa laabta uu saari jiray culimada qaarkood baa markaa halkaa yacni dhinacaa usii yar qabta oo yidhaahda yacni saasaa loosii yar qabanaya siba weliba madhabka shaafici siduu yahay laakiin rasuulka sala allahu alay slam sida ka sugnaatay waxa weeye inuu laabta saari jiray waxaa kaloo ka mid a sunnayaasha salaadu ay leedahay ducada loo yaqaano ducaa ulistiftaax ama tawajuh oo ah qofku marka uu xidho isla markaa aanu akriyinna faatixadii inuu ducada la yidhaha ducaa ulistiftaax inuu akhristo ducaa ulistiftaax ducada lagu furfurtaa aad bay u badan tahay rasuulka sala allahu alayh wasalam siiqooyinka ka sugnaaday innagu waxaynu caan oo aynu naqaanaa wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalard xaniifan muslima wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wamamaatii lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu wa ana min almuslimiin taas ayaynu naqaanaa waxaa kaloo jirta oo rasuulka sala allahu alay wasalam laga sheegay marka uu allahu akbar yidhaah waxoogay buu aamusi jiray intaan wax akrin dabeetana wuxuu akrin jiray allahuma baacid baynii wa bayna khaaayaya kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib allahuma naqinii min khaaayaya kamaa yunaqa thawb labyadu min addanas allahuma aksilnii min khaaayaya bihalaji waalmaa'i waalbarad taana rasuulku sala allahu alay slam waa odhan jiray markaa way fara badan yihiin tii alliyaaliyo tii aad ku ducaysataaba waa mid ku gelaysa weeyaan ducooyinka rasuulka xilligaa ka sugnaaday waxaa ka mida sunnayaasha salaadu ay leedahay inaad shaydaanka iska naarto oo dee ilaahay baa yidhi fa idaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashaytaan alrajiim markaad doonayso qur-aanka inaad akhrido ilaahay ka magagal shaydaanka allahuma innii acuudu bika min ashaytaan alrajiim ayuu odhan jiray baa la yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam acuudu billahi min ashaytaan alrajiim na waa laga sheegay rasuulka sala la alay sl inu odhan jiray weliba inuu ayada siraysa ayaa sunno ahoo dee masalan salaadaha jahriga kor loo qaado halka uu kor uga qaadayo bisinka inuu ayadoo hoos u akhriyo ayaa wanaagsan welibana waxa keliya ay ayadu sunno tahay waxa weeye waa ragcaddaa hore uun ragcadaha kale iyaga waxba lama sunneeya ragcadda u horraysa un ayuunbu ayada la imanaya waxaa kaloo sunnayaasha ka mid ah salaadaha jahrigaa ee qirada kor loo qaado waxaa loo sunneeyaa qof kasta ama imaam ha ahaado ama ma'muum ha ahaado ama markaa dee qof keligiiba isagu tukanayaba ha ahaadee inuu yidhaahda aamiin inta faatixada uu dhammeeyo kadib isagoo la jahraya salaada kor loo qaadto hoos loo dhigayna hoos u dhigaya ayaa markaa odhanaya kii maamuumka iyo kii imaamkiiba qofka kalena salaadda aan jahriyada ahayn dee markuu tiisa akhristo ama qofka gaarka u tukanaya aamiin buu odhanaya maxaa yeelay xadiidkii abu hurayra uu markaa tilmaamayey salaadii rasuulka wuxuu yidhi markuu wala daallin gaaray aamiin buu yihi dadkiina waxay yidhahdeen aamiin markaa aamiin faatixada hortu ka mid ma aha laakiin dee salaada faatixadii ducaa ku jirta ihdina siraat almu ilaahu nagu hanuuni jidka toosan jidka markaa kuwii aadu nimcaysay yacni ducaa ku jirta markaa aamiinna macnaheedu waxa weeye allahuma istajib waa ilaahayow aqbal ilaahayow aqbal ducadaas oo noo aqbal weeye markaa waxaana wanaagsan marka masalan salaad imaamku qirada kor u qaadayo oo kale in ay iswaafaqaan imaamka iyo ma'muumiintu innagu waxaynu naqaanaa wala daalin marka imaamku yidhaha inaynu inteena kalena aamiin lehno si aanu imaamku aanu inagu jirin markaa sida wanaagsanna waxa weeye inaan lagana horraynin lagana dib dhacin ee wala daali markuu yidhaha aamiin imaamku uu yidhaahdo aamiin markaa in la yidhahayoo la raaciyo maxaa ilaha rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi marka imaamku hayri almaqduubi calayhim wala daaliin yidhaahdo waxa idinna la tidhaahdan aamiin idinkunaan la dhaha maxaa yeelay qofku waafaqo qowlkiisu qowlka malaa'igta waa loo dhaafayaa dembigiisii horreeyey dembigiisii horreeyey waa loo dhaafaya markaa waa in la isla eegtaa ee aan laga horraysiinin waana aamiin weeye in markaa aamiin la yidhahdo inta la dheereeyo miimkana la shadaa qarad bay iyadu soo baxaysaa markaa amiin waa in la dhaha ama la gaabiyo ama aamiin oo miimka la fudaydiya waana macnaheedana dee waa in la gartaayo ilaah u aqbal weeye waxaa kaloo sunnayaasha ka mid a in la raaciyo suurad ama dee qayb kale oo qur-aanka ka mid a marka faatixada la akhriyo labada ragcadood ee hore subaxa iyo jumcaha labada hore duhurka labada hore casarka labada hore maqribka iyo cishaa'iga iyo ragcadahayn sunnahaba marka aad faatixada akhrido inaad suurad kale ama in aayad suurad ka mida aada raacisaa ayaduna sunnayaasha ayay ka mid tahay maxaa yeelay rasuulka sala allahu alay slam waxaa laga wariyey inuu duhurka labada hore faatixada iyo laba suuradood akhriyi jiray labada dambena faatixada ayuunbuu akhrin jiray mararka qaarkoodna rasuulka waabaanu ka maqli jirnay buu yidhi o dee waxay ku ogaanayeen waa ka maqlidda ah markaa taasina walaalayaal waxay ka mid tahay sunnayaasha salaadu ay leedahay waxaa ka mida sunnayaasha salaadu ay leedahay waxaa loo yaqaana takbiiraatu lintiqaal allahu akbarahan guurguurka ilayn allahu akbarihii keliya waxaynu rugni ka dhignay ta u horraysa ee lagu xidho laakiin mar kasta oo qofku uu markaa hoos qabanayo ama kor u soo kacayo waxaa loo sunneeyaa inuu allahu akbar yidhaahdo hal meel ayuun baan allahu akbar la odhayno markuu qofku rukuucda ka soo kacayo ayuun buu odhanaya samica allahu liman xamida samica allahu liman xamida sidaas ayuu odhanaya in alla inta kale hadduu sii rukuucayo hadduu sujuudayo hadduu sujuud ka soo toosayo waxaa la sunneeyaa inuu allahu akbar yidhaahdo maxaa yeele rasuulka ibnu mascuud waxa uu ka warinaya waxaan arkay bu rasuulka oo allahu akbar odhanaya mar kasta oo uu hoos u kacayo mar kastuu kor u kacayo mar kastuu fadhiisanayo mar kastuu istaagayo allahu akbar buu odhan jiray waxaa ka mid ah sunnayaasha ay salaadu leedahay masalan rukuucda oo kale inuu qofku horta inta ugu yari waxa laidhi waa soo hoba ee faralka ahi waa soo hoobashadaasiyo inay gacmuhu gaadhi karaan lowyada laakiin sunnayaasheeda waxaa ka mid ah inuu qofkii dee madaxiisii iyo dabadiisii waa inuu simaa waa inuu labadii gacmood uu jilbaha qabadsiiyaa oo welibana aanu isku dhejinin suxulladana eh suxulladana uu kala fogeeyaa farahana markaas uu halkaa jilbaha iyagoo fidsan oo ayagana ku qabtaa welibana ha la yska jiro in madaxa dadka qaarkoodna madaxay kor u taagaan qaarna hoos bay u foorariyaan saa lama ogola waxaa la doonayaa inaad sinto oo haddii biyo ama lagaaga shubo dhabarka aanay dhinacna uga dhicin haddii wax lagu dul saaro aanay dhinacna uga dhicin baa la doonaya oo ay sinaato waxaana markaas dee sunno ah inuu qofku marka yidhaha subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim intii u odhan karo iyo adkaarta kale ee faraha badan ee ku soo aroortay waa inuu markaas yidhaahdaa ilaa saddex jeer baa ugu yar bay dhahan sida sunnaha ee ugu wanaagsan taa dee iyada markaa ka toosiddana iyada samica allahu liman xamida rabbanaa laka alxamd ma'muumka iyo imaamkuba way markuu imaamku samica allahu liman xamida u yidhaah ma'muumkina samica allahu liman xamid rabbanaa walaka alxamd ayuu odhanayaa iyadana wuu raacinayaa qaabka marka uu qofku sujuudayo ama uu ka soo kacayo loogu hoobanayo waxay culimmadu u badan yihiin in jilbaha la horraysiiyo jilbaha in la horraysiiyo dabeedna gacmaha lagu xogsiiyo sidaas ayay u badan yihiin maxaa yeelay waxaa laga warinaya oo ibnu qayim aljawsi uu leeyahay rasuulku sala allahu alay slam wuxua jilbaha ayuu horraysiin jiray intaanu gacmaha dhigin dabeedna gacmaha ayuu haddana dhigi jiray markaasuu wejiga iyo sankana dhigi jiray riwaayaadka qaarkoodna waxay tilmaamayaan inuu gacmaha horraysiin jiray markaa labadaba tii uu qofku sameeyaaba midu bannaan weeye laakiin marka uu ka soo kacayo ayadana culimmadu way isku qabteen qaabka looga soo kacayo qaar baa yidhi gacmaha ayuu koraysinaya isagoon dabeedna gacmihiisii aanay dhulka haysanin ayuu jilbihiina qaadaya qaar waxa dhin jilbaha ayuu hor qaadayaayo isagoo gacmihii haysta ayuu jilbaha hor qaadaya dade saasuu ku kacaya sujuuddana waataynu soo tilmaannayoo dee waa in sanka iyo wejiga iyo gacmaha dhulka la qabadsiiyaa oo welibana qofku marka uu sujuudsan yahay aanu isku dhejinin suxullada oonu saa isku odhan dee haddaan cidhiidhi badani jirin haddii meeshii oo cidhiidhi jiro aad adiguna tidhaahdo waxaa la yidhi kala fogeeyoo dabeedna aad sutidan u qabato oo ay dadkii kugu dhib mutaan gobay waa mushkilad waa jaahilnimo weeyaan markaa xilliga dee fakaag jiro ee aan wax cidhiidhiina aanu jirin waxaa la doonaya qofku marka uu sujuudsan yahay inuu ka dheereeyo suxulladiisa waa inuu dhinacyada ka dheereeya welibana waa inuu godaa dee beerkiisa oo xataa wax ay hoos mari karaan xataa neef yar iyo waxaasi ay hor mari karaan sidaas ayaa la doonaya gacmihiisaas iyo kuwa faraha luga hayana kuwa gacmahoodana waa inay fidsanaadaan oo ay qiblada u jeedaan digrigeedana waynu sheegnayoo dee wuxuu odhanayaa qofku subxaana rabbiya alaclaa waxaana sahan rabbigaygii sarreeyey ee sarraynta badnaa ayaa nasahan buu odhanayaa markaa ugu yaraan saddex ayuu odhanayaa fadhiga haddaba u dhaxeeya labada sujuudood ayana qaabka loo fadhiisanayo waxa wanaagsan inuu lugtiisa bidix uu goglado oo u ku fadhiisto lugta midigna inuu taago oo faraheedana uu dhulka sidaas ugu taago lugtaa bidixna uu ku fadhiisto waxa markaas wanaagsan adkaar bay leedahay iyadana halkaa inta udhaxaysa adkaar bay ayana leedahay adkaartaas la akhrisanayo waxaa ka mid a oo rasuul rabbi kfir lii ilaahay ou ii dhaaf rasuulka salawat sl way ka sugnaatay waxaa kaloo riwaayadka qaar ay kordhinayaan rabbi kfir lii warxamnii wacaafinii wahdinii warzuqnii wajburnii halka caafin ay ku jirtana riwaayadka qaar baa ku bedelaya allaahuma kfir lii warxamnii wajburnii wahdinii warzuqnii oo ilaahay ou i dembi dhaaf oo i naxariiso iska kii cafiyo i hanuuni oo i arsaaq weliba halka ay ducadu ku sii habboon tahay waxa weeye sujuudda maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi qofku wuxuu u dhow yahay rabbigii marka uu sujuudsan yahay markaa xilligaa aad sujuudsan tihiin waa inaad badsataan baa rasuulku yihi sala allahu alay slam ducada maxaa yeelay in laydinka aqbalayo ayaa xaqiiqo ah isaga atixiyaadka dambe masalan atixiyaadka hore marka loo fadhiisanayo isagana sidaa fadhigaa u dhaxeeya labada sujuudood loo fadhiisanayo ee lugta la goglanaya lagu fadhiisanayo ayaa loo fadhiisanaya atixiyaadka dambe isaga qaabka loo fadhiisanayo waxa wanaagsan bale qofku inuu sinta dhigo oo uu lugtiisana halkaa lugta kale ee midig uu ka hoos saaro ayaa wanaagsan weliba qaabka markaa qofku u fadhiisanayana dee waa inuu markaa labadiisii gacmood labadiisii gacmood markaa waa inuu halkaa lawyadiisa saaraa iyadoo gacanta bidixna ay wada fidsan tahay gacantaa midigna ay wada laaban tahay mooyaane waxaa markaas ka mida sunnayaasha ay salaadu leedahay atixiyaadka hore culimmadu waxay ku daraan sunnayaasha salaada ayay ku daraan atixiyaadka hore maxaa yeelay rasuulku sala allahu alayh wasalam inta uu ka tegey atixiyaadka hore intuu ka tegey salaad duhur ayuu ka tegey atixiyaadka hore markuu laba ragcadood tukaday ayuu atixiyaadka hore ka tegey dabeetana ha dhowto markii loo sheegay inuu atixiyaadkii dhexe ka tegey ayuunbuu laba sujuudu sahwiya la yimi marka waxay dhahen culimmadu dee faradka ma kabto sujuudu sahwigu markaa bacdimaaba uu sujuudu sahwi ku kabay waxayna tusinaysaa in atixiyaadka hore uu sunnayaasha ka mid yahay markaa waataynu tilmaannay kusalliga rasuulka sala allahu alay slam lagu salliyaya culimada qaarkoodna arkaanta ayay ku dareen salaada qaarkoodna waxay ku dareen sunnayaasha inuu ka mid yahay qaabka loogu salliyayaana waa allahuma salli calaa muxamadin wacala ali muxamadin kamaa sallayta calaa ali ibraahiima wabaarik calaa muxamadin wacala ali muxamadin kamaa baaragta calaa ali ibraahiima fi lcaalamiina inaka xamiidun majiid salligaa ibraahiimiga la yidhaahdo oo siiqooyinkiisu ay yar kala duduwan yihiin ayaa rasuulka sala l sl loogu salliyayaa maxaa yeelay markii ay asxaabta rasuulku weydiiyeen yaa rasuul allah waan ogaanay sida aan kuu salaamayno sidee baan kuugu sallinaa marka aanu tukanayno wuxuu idhi waxaad tidhahdaan allahuma salli calaa muxammadin wa cala ali muxammadin kamaa sallayta cala ali ibraahima innaka xamiidun majiid wa baarik allahuma baarik calaa muxammadin wacala ali muxammadin kamaa baaragta cala ali ibraahiima innaka xamiidun majiid yacni siiqada ibraahimiyada la yidhaahdo iigu salliya buuhi waxaa ka mid a sunnayaasha salaadu ay leedahay in qofku inta aanu salaama naqsanin ka hor uu ducaysto oo wixii markaa khayr adduunye iyo aakhire isaga u muuqdo inuu ku ducaysto maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay slam markuu baray atixiyaadka asxaabta wuxuu yidhi dabeetana adigu waxaad doonayso ilaahay ka bari oo ku ducayso laakiin waxa wanaagsan ducooyinka rasuulka sala allahu alay slam laga soo raray ee ka sugnaaday weliba waxaa si gaara culimmada qaarkood ay uba waajibiyeen oo rasuulku sala allahu alay slam uu yihi marka uu midkiin ka baxo atixiyaadka dambe ilaahay afar ha ka magan galo allahuma innii acuudu bika min cadaabi jahannam wa min cadaabi alqabri wa min fitnati almaxya waalmamaat wa min shari fitnati almasiixi addajaal afartaa rasuulku wuxuu amar ku bixiyey in si gaar ahaaneed ilaahay looga magan galo oo qofku dha ilahay waxaan kaa magan gelayaa cadaabka jahannama waxaan kaa magan gelayaa cadaab alqabriga waxaan kaa magan gelayaa fitnada nolosha iyo dhimashada iyo sharka fitnada masiixu dajaal yacni si gaar ahaaneed inuu markaas afartaa uga magan galo ayaa rasuulku sal l sl amar ku bixiyey waxaa ka mid ah ducooyinka markaas rabbi kfir lii maa qadamt allahuma kfir lii maa qadamt ilahu i dhaaf waxaan horumarsaday wamaa akhartu waxaan dib hoosay wamaa asrartu wamaa calantu waxaan siraystay iyo waxaan muujistay wamaa asraftu wamaa anta aclamu bihi minii waxaan markaa ku xadgudbay waxaad markaa adigu igu ogtay anta almuqadim wa anta almuakhir laa ilaha illaa anta ducooyinka noocaas ah allahuma inii dalamtu nafsii dulman kasiira wala yakfiru dunuuba ilaa anta fakfir lii makfirata min cindika warxamnii inaka anta algafuur araxiim yacni ducooyinka caynkaasa qofku inuu ku ducaysto ayaa wanaagsan dabeetana wuu salaamo naqsado marka uu salaamo naqsado waxaa jira walaalayaal adkaar ayo ducooyin baa jira salaamta dabadeed inuu qofku la yimaado ay laga maarmaan tahay waxaa ka mid ah rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ahaa marka uu salaada ka baxo saddex jeer baa wuxuu odhan jiray astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaya buu saddex jeer odhan jiray kadibna wuxuu odhan jiray allahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta yaa daljalaali waalikraam sidaas ayuu odhan jiray waxaa markaa wanaagsan in kalo inuu ayana raaciyo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ilaahayow iigu kaalmee xuskaaga iyo mahadnaqaaga iyo cibaadadaada ilaahay igu kaalmee maxaa yeelay rasuulka sala allahu alay slam ayaa wuxuu qabtay maalin maalmaha ka mid a mucaad ibnu jabal buu gacanta qabtay wuxuu uhi mucaadow anigu waan ku jeclahay waxaad yeeshaa waan kuu dardaarmayaayo salaad kasta dabadeed inaad tidhaahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ha ka tegin ayaa rasuulku sala allahu alay slam yidhi waxaa kaloo ka mid a qofku inuu aayad kursida akhristaa iyaduna sunnayaasha ayay ka mid tahay maxaa yeele rasuulku sala ly slm wuxu uhi qofka akhriya aayad kursiga salaad kasta dabadeed uma diidayo kama hor taagna jannada gelitaankeeda dhimashada mooyaane macnaha jannada gelideeda dhimashada ayuunbaa ka xigtaa marka aayad kursidana in la akhristaa sunnayaasha ayaa ka mid waxa kaloo walaalayaal lagama maarmaana oo iyaduna aada u wanaagsan qofku inuu saddex iyo soddon jeer subxaanallah yidhaahdo saddex iyo soddon jeer alxamdulilah yidhaahdo saddex iyo soddon jeer allahu akbar yidhaahdo oo sagaal iyo sagaashan ah marka boqolaadna wuxuu odhaya laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir rasuulku sala alla alay slam wuxu uhi qofka sidaa yidhaahdaa waa loo dhaafayaa dembiyaashiisa walow xumbada badda haddii xataas ay dembiyaalkiisu markaa leeg yihiin waa loo dhaafayaba rasuulku sala allahu alay slam yidhi marka waxaana lagu tirinayaa waxa weeye waa gacanta weliba gacanta midig ayaad ku tirsanaysaa ta bidix ayada lagu tirinaya waad iska daynaysaa taa midig baad markaa ku tirsanaysaayo aad ku xisaabsanaysaa haddii walaalayaal aynu intaa ku dhaafno sunnayaashii salaadu ay lahayd bal waxaynu u gelaynaa salaadda maxaa buriya waayo waxaynu tilmaannay arkaantii salaada waxaynu tilmaannay sunnayaashii salaadu ay lahayd waxaynu isweydiinaynaa salaadda maxaa buriya waayo waa inuu qofka ogaadaa salaaddiisa waxa ka burinaya kow salaaddu waxay ku burtaa hadduu qofku wax iska cuno ama uu wax iska cabbo camdan hadduu wax isaga cuno ama wax iska cabbo way ka buraysaa salaaddii waxaa ibnu mudir sheekha la yidhah u yihi ahlulcilmigu waxay ku kulmeen oo isku waafaqsan yihiin qofka cuna ama cabba salaad farad ah isagoo weliba u camdinaya u camdinaya oo u kasaya in salaadaasi ay ka burtay soo celin lagu leeyahay marka salaada sunnaha ahina ayaduna waa la mid maxaa yeelay wixii faral buriyaa salaada sunnahana wuu buriyaa waayo hadduu qofku is-ilaawo waaba soomanaayo halkan afurkii baa lasoo agdhigayo dabeedna waa isyar ilaaway isagoo atexeysanayo xoogaybuu ku guray waxay markaas qabaan culimada in badan shaaficiyada iyo xanaabilada iyo inaanay salaadii ka buraynin inaanay ka buraynin waxaa markaa iyaduna salaada walaalayaal buriyaa qofka oo hadla camdan u hadla ukas waxaan maslaxadda salaada iyo danteeda ahayn u hadla ayaa burinaya halkaa waynu ka hadli doonaayo waxyaalaha salaada la baneeyey markaynu ka hadlayno ayaynu bal maslaxadda salaada oo loo hadlo ayaynu isweydiin doonaa laakiin hadda waxaynu ka hadlaynaa qofkii oo camdan isaga hadla salaada dhexdeedii hadalaan xidhiir lahayn ku hadla maxaa yeelay zayd ibnu arqam ayaa wuxuu yidhi waxaanu ahayn kuwa salaada dhexdeeda iskaga hadla ninka ku xiga ayaa mid waliba iskala hadli jiray ilaa ilaahay aayadda qur-aanka uu soo dejiyey waquumuu lilaahi qaanitiin u istaaga ilaahay idinka oo qaanitiina marka waxaa nala faray inaanu aamusno hadalkiina waana loo diiday waxaa kaloo ibnu mascuud uu leeyahay rasuulka ayaan salaanay isagoo salaada ku jira markaasuu salaamtii nagu cel nagu celiyey dabeedna markii aanu ka soo noqonnay najaashi aynu xagga hijiradaa ka soo noqonnay baan salaamnay nagamuu celinin dabeedna markii aan rasuulka weydiinayna ee aynu ku nidhi bayna rasuul alla waanu ku salaami jirno waad naga celin jirtaye maxaa kugu dhacay inna fi salaati la shuqla rasuulku wuxu uhi salaadu ayada ayaa yacni shuqul dhan ah oo uma baahna hadal kale haddii markaa qofkii haddaba uu hadlo salaada dhexdeedii isagoo in la hadlaa inay xaaraan tahay ka jaahila ama isagoo ilowsan salaadiisii waxba ka noqon mayso mucaawiyat ibnulxakam baa waxaa laga wariyey wuxuu yihi wakti baa aniga oo rasuulka la tukanaya ayaa wuxuu yidhi waxaa hindhisay mid ka mida dadkii tukanayey dabeedna waxaan ku idhi buuhi yarxamuka allah ninkii hindhisay ayaan ku ihi yarxamuka allah dabeedna dadkii tukanayey baa isoo wadeegay buuri waxaan ku idhi buuri waa sakla umayaa war hooyooyinkiin idin weydayey maa shaanukum tanduruuna ilay war maxay iga soo eegeysaan salaaddiina way ku jireen dabeedna mid waliba wuxuu garaacay buu yidhi oo markaa bawdyaha ayay saa u garaaceen iyagoo markaa i aamusinaya buuri markii aan arkay inay aamusinayaan baan aniguna iska aamusay buuri markii rasuulku uu tukaday weligay maan arag buu idhi mucallim ka wanaagsan hortii iyo dabadi ayuu wuxuu igu yidhi buu idhi isagoon i dagaalin isagoon i caayin isagoon i garaacin ayuu igu yidhi inna haadihi salaa salaadan sow ma aragtid laa yasluxu fiihaa shay-un min kalaami innaas dadka hadalkooda waxba ugama suubamaan salaadan dadka hadalkooda waxba ugama suubamaane innamaa hiya tasbiixu watakbiiru wa qiraa'atu alqur'aan salaaddu waxa weeye waa tasbiix ilaahay la nasahayo iyo takbiiru allahu akbar la leeyahay iyo qur'aan la akrinayo markaa iska ilaali buu ihi haw noqonine markaa dee ninkani isagoo jaahil ka ah ayuu markaa hadlay ma farin markaa rasuulku salaadii inuu soo celiyo waxaa kaloo jiray xadiid dulyadayn macruuf ku ah oo la yidhaahdo ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam wuxu uhi wuxuuna tukiyey duhur ama casar abu hurayra yidhi dabeedna wuu salaamo naqsaday nin dulyadayn la yidhaah baa wuxuu yidhi aqasurat isalaatu amasitu yaa rasuula allah rasuul allahu salaaddii miyaa la gaabiyey mise waad ilowday rasuulku wuxuu uhi lama gaabin mana ilaawin mee waad ilowday buu uhi rasuul allahu dabeetana asxaabtii buu ku soo jeestay rasuulka wuxu uhi axaqun maa yaquulu dulyadayn waa ninkan dulyadayn la yidhaha waxaanu leeyahy ma runbaa dabeedna haabay ku yidhaahdeen dabeedna laba ragcadood ayuu tukaday sujuudu sahwigiina wuu sii raaciyey marka waa la hadlay isla markaa hadalkaasina salaaddii waxba ma yeel inta laga baxay oo la hadlay baa dabeedna halkii un rasuulku ka sii kabay dee haddii markaa imika aad laba ragcadood markaa tukato unaad iska salaamo naqsato oo ninku yidhaahdo war salaaddii dee laba ragcadood unbaa tukatay oo tee war maahay ma naga hubtayo waxooga isweydaarsataan dee markay kuu xaqiiqowdo halkii unbaad ka sii wadanaysaa markaas culimada maalikiyada oo kale ayaa waxay qabaan hadalka in salaada hagaajinteeda loo hadli karo in loo hadli karo waa markay dee subxaana allah idin waxba fahansiin kari weydo danta salaada waa loo hadli karaa oo masalan waxay misaalaan usoo qaatay waxay leeyahay hadduu dee wadaad yar mirqaansanin salaaddii casar tukiyuu faatixada kor u qaado dee hadduu yidhahdo innaha alcasru wadaado waa casarkii hadduu yidhaahdo yani waxba salaadiisii ka noqon mayso ama dee masalan imaamkiibaa masalan wuxuu ka tegey sujuud dabeedna subxaana allahi baa la yidhi wuu garan waay way dhacdaa mararka qaarkood way dhacdaa dee hadduu mid ka mid yaha sujuuddii baad ka tagtay asujuud hadduu yidhaahdo yani maalikiyadu waxay leeyihin waxba ka noqon maysa salaadiisa ayaan dhaweyd baa lai sheegay masjid saasoo kale ay ka dhacday oo intaa laysla khalkhalay oo kollow imaamka kacayo kollow fadhiisanayo ayaa nin malaa dee fiqiga maalikiyada waxuga yar baxsan yihiin ayaa yidhi asujuud dabeedna sujuuddii unbuu wadaadkii la yimi o dee halkii bay salaadoodii ugu ansay isagoo kolla kor u kacaya kolla hoos u fadhiisanaya oo meel alyaaliya meel laga haysta garan la waxyaalaha salaada buriye waxaa ka mid a alcamalu alkatiir camdan yacni shaqo badan oo uu qofkii dee salaada dhexdeeda qabto oo maxaa markaa la odhan karaa shaqo badan oo dee aan salaada jinsigeedii ahayn maxaa ka mida masalan maxaa la odhan karaa camal fara badan weeye masalan waa ilaa heer marka ay gaadho la odhan karo qofka arka qofkani wuxuu samaynayo inaanu salaad ku jirin masalan hadduu qofkii iska jeesto una wax kale un iskaga mashquulo oo shaqo kale iska qabsado oo qofka arkaa qofka arkaa uu dabeetana u qaadanayo qofkani inaanu salaad ku jirin haddii markaa mashquul noocaasa qofka iyo acmaal noocaasa uu la yimaado salaadiisi way ka buraysaa imaam nawowi ayaa wuxuu leeyahay haddaanu ficilkani jinsiga salaada ka mid ahayn isla markaa badan yahayna wuu burinayaa salaadii haddii uuse yar yahay ma burinayo ma burinayo marka waxaa lagu kala xadaynayaa uuna waxa weeye badnidaa iyo yaridaa waxa lagu kala xadaynayaa waxa weeye waa xadkaasun lagu tilmaami karo qofkaasi inuu yahay qof u qaadanayo qofkii qof aan salaad ku jirin dee waxa yar maxaa ka mida masalan dee qof salaamay oo kale hadduu markaa gacan waynu tilmaami doona hadduu gacan ku yar ishaaro dee hadduu markaa cumaamadii kor u qaado hadduu kabis ka bixiyo haddii markaa qof yar uu markaa dee qaado waxyaalaha caynkaasoo kale ahi salaaddii waxba ma yeelayaan dhaqdhaqaaqyada masalan hadduu qofkii ama yar xoqdo ayadana waxba ka yeeli mayso laakiin shaqadaa faraha badan ee qofku haddii uu markaa lagu arka la odhanayo qofkani qof salaad ku jira maaha ayaa burinaysa waxaa ka mid a waxyaalaha salaada buriya tarku rugnin aw shardin camdan wa biduuni cudur qofka oo ka taga rugni arkaantii salaada ka mid a ama shardi ka mida shuruuddii buu ka tegey camdi baanu uga tegey iyo cudur daar la-aan maxaa yeelay dee ninkii salaada xumaynayey rasuulku waa kii ku yihi irjic fasalli fa innaka lam tusalli warniyow noqo oo tuko waxba maa tukanini marka hadduu qofkii rugni ka mida iskaga tago sujuuddii buu iskaga tegey camdi buu uga tegey ama rukuucdii buu ka tegey waa ka buraysaa salaadiisi ama shardi ayuu camdi uga tegey oo maxaa ka mid ah dee qiblada qaabilideedii qiblada qaabilideeda haddaad jidhkaaga ka jeedisood laabtaada ka weeciso qiblada salaadaadu way buraysaa laakiin masalan haddii madaxa un aad dhinaca ka egto ama dhinaca eegma keliya hadday tahay salaadaadii waxba noqon mayso laakiin markaad laabta wada jeediso ayay markaa salaaddii wax kaa noqonaysaa markaa waxay culimmadu isku waafaqeen qofku hadduu dahaaro la-aan tukado inay salaadiisi burayso markaa waxaa burinaya baynu salaadii qofku hadduu ka tago rugni ama shardi hadduu camdi uga tago waxaa kaloo burinaya salaadda waxyaalaha buriye ka mida dixkiga qosol haddii qofkii salaada ku jiray dee qosol inuu rafto iyada lafteeda salaaddii waa ka buraysaa maxaa yeelay sheekha ibnu mundir la yidhaah baa wuxuu soo naqliyey ijmaac inay culimmada muslimiintu isku waafaqsan yihiin calaa butlaani salaati bidixk salaaddu inay ku burayso qosol ayada tabasumka iyo dhoolla caddaynta ku buri mayso laakiin waxay ku buraysaa waxa weeye qosolka shaaficiyadoo kale waxay odhanayaan waa marka qofka dee laba xaraf iyo wax ka badani ay ka soo baxaan ayay salaaddiisi buraysaa marka walaalayaal waxyaalahaasina waxay ka mid yihiin waxyaalaha salaada buriya waxa soo raacaya markaynu salaada ka hadlayno laba arrimood oo iyadana waxyaalo salaada bal u mubaaxaho u bannaan dhexdeeda in la sameeyo iyo waxyaalo makruuhaad ah oo iyagana la kohday salaada dhexdeeda in la sameeyo oo nuqsaan kaaga samaynaya salaada marka waxaa laga maarmaana walaalayaal in qofku marka uu tukanayo dee uu shuruudii markaa salaada ee ansixitaankeeda loo eegayey inuu markaa dee ka soo baxo oo uu hagaajiyo arkaanteedii inuu la yimaado sunnayaasheedii inuu ilaaliyo markaa wixii ka burinayey iyo wixii markaa loo karaahiyeystay salaaddii ayaguna kaa nuqsaaminayey waa inuu iska ilaaliya marka waxay noqonaysaa nawaaqid iyo nawaaqis wax kaa burinaya iyo wax kaa nuqsaaminaya marka waa in labadaana la yska jiraa marka waxaynu qaadan doonaa waxyaalaha salaada loo karaahiyeystay ayaynu wax ka qaadan doonaa waxa kamida walaalayaal waxyaalaha makruuhaadka salaada ka mid a dee sunnayaasha aynu soo sheegnay ee aynu idhi qaabkaa ha loo tukado sunnayaashaana ha loo raaciyo haddii qofku mid kamida uu ka tago waxa uu ku dhacaya makruuh yaani waxaasi salaada waa u sunna baynu nidhi haddii laga tago sunnayaashaasi salaaddii karaaha gelaysaa haddii ay karaaha gashana waxa markaa kaa nuqsaamaya ajrigii iyo abaalmarintii ay lahayd baa kaa nuqsaamaya markaa sii gudageli mayno habeen dambaynu raacin doonaa haddii aan la yidhaahdo bal waxyaalaha salaada loo karaahiyeysto iyo waxyaalaha bannaan salaada dhexdeeda in la sameeyo habeen dambaynu raacin doonaa wasalaamu calaykum raxmat ullahi barakaatu